waa dhibanayaal noloshu ku adag tahay qof kasta oo soo booqda moodaya inuu wax u wado siyaabo kala duwan ayay uga soo tageen deegaanadii ay ku noolaayeen qaarkood sannado ayay sidan yihiin waxaana ay u muuqdaan in ay la qabsadeen oo maankoodaba ay ka baxday in ay mar ahaayeen kuwa ladan oo bar iyo beer leh oo xeero geeda leh jiscinkuodu yahay xoolo dhaqatana ah inkastooy taasi tagta ahayd tan iminka haysatana tahay mid aan afka laga daboolan karin ka hadalkeeda ayaan warbixintan dhowrka daqiiqo ah ku dul istaagi doonaa danleyda barakaca ah iyo sida ay tahay noloshooda daruufaha ku xeeran ee isugu jirta mid dahsoon iyo mid muuqata ee aan dibnaha laga xiran karin tirikoob lagu ogaanayay tirada qoysaska soo barakacay iyo tirada kaamamka ku xeeran baydhabo ayaa lagu ogaaday keliya baydhabo inay ku yaalaan afar boqol iyo lixdan kaam oo ay ku nool yihiin saddex boqol iyo afartan kun oo qoys kuwaasoo isugu jira barakacayaal hore iyo kuwo cusub oo galay kaamamka roobabkii fatahaadda watay ee dayrta markii ay ka curteen dalka kadib iyo ka hor labadii xilli ee ugu dambaysay ee beeruhu abaarsadeen tirada kaamamka iyo qoysaska ku nool keliya baydhabo waxa ay ka badan yihiin kuwa ku yaala dalka siiriya ee qulqulatooyinka siyaasadeed ay ka socdaan sida uu sheegayay yuusuf bare oo ah guddoomiye ku-xigeenka maaliyadda maamulka degmada baydhabo war suurtagalame adduunka meel ku dheeri wadankan dhanka daran oo duqeyntada dareerta oo barakacyaal dhanka badan ee daran syria waaye syria afar boqol iyo lixdan kaamada taala laakiin degmada baydhabo inay la era afar boqol iyo lixdan kaamada taalada dareemaase inay dad badan ku shaqeeyaan inay la dhiirigeliya dadkii inay walba u qabsana dadkii inay yacni waxay rato hay-ado iska hadlayaan beeroo beeroogilaha ku tago nimcadii ilaahay lagu qofo maamulka cusub ee baydhabo ayaa wada qorshe barakacayaasha dib u dejin iyo celin loogu samaynayo barakacayaasha si ay uga hortagaan suuqa furmay ee dad uu ku sheegay inay yihiin ganacsato looga hortegayo iyadoo uu yidhi bare waa in aan joojinaa dhaqaale ka samaynta barakacayaasha laguna dhiirigelinayo in ay kasoo tagaan noloshooda ku tiirsan xoolaha iyo beeraha kuna beddeshaan nolosha kaamamka iyo barakaca kaam dambana madhirgelidoona dad way aragaase runtii madee hiyaanadii suuradii oad aragta ganacsatadii reer badhabe intii xafiisada ninkooyaan yaa way leeyiin kaam hebel alena kaam hebel alena kaam hebel alena way go-idii wala nalaysiin iyo falahayn dadkii ganacsatada hooba kaaman leeyin dadkii magaalkooda hooba kaaman leeyin dadkii masaakiintan se cabise marka arrintaas madheed iyo madhirgelii doonno waan wala ana fariinto inta unku farahay way baitaa inay si dadka ku baraarugaan inay dadka qaar bolos way badna ku deganaa xafiiska arrimaha bulshada bolos way baan usubinay inay dadka نقض كرام أو ميلاش أمن أمانهم النقمة يعني بوسو النقمة dadkii naqda kurna oo dhibaato ku jirta ama abaar ku jirtana inay yacni waleera organization mansuubina magaaleyna dadka degmada baydhabo daafooshay la dejiye dadkii xaafado la siiye iskuulla meel la jeeye walbarasha la jeeyo dadkii la magaalay lamaadun bolusayna ku degan bolusi saddexaad oo i d b la eraw masuubiya dowma muddada macnuu kooban oo micnaha roogna insha allahu tacaala i d b nu tirada badan waa yacni haaftira doomno waxaa jira nidaamyo kala duwan oo lagu lunsado dhaqaalaha ay soo dhiibaan hay-adaha gargaarka u n-ka kuwa internashnalka iyo dowladaha deeqda siiya soomaaliya waxaana nidaamyadaas ku lug leh ganacsato shaqaale hay-adaha u shaqeeya iyo mas-uuliyiin waxaana ay leeyihiin shabakado isku xidhan oo kala sarreeya kuwaasoo ka dhigtay mashruuc danyarta daruufaha nololeed ku haysato kaamamka ee qofkii u tagaaba u cawda ee daleesha ku haysato dabeelaha roobka cadceedda iyo dhaxanta ee kor u dhowraya deeq soo gaarta oo dhexda qowlaysata iyaga dheefka raadiya u fadhiyaan intaa soo badhida hay-adna mumbaahdaana walna umbaahdaanna male gargaarna mumbahdaan si isin ogtiin waybuwa yacni intaasoo sano soddon sano ku dhawaad yaa wadanka soomaaliya la qayl dhaamiyaaya baydhabo way baroogtee labaatan iyo shan hay-ad international eh iyo boqol iyo sideed hay-ad oo loo kala yaroogto hadii laska daro wayba boqol iyo soddon hay-ad aan ku badan yaroogto weli magaalada wayb waa dadkii barkacayaala nool weli magaaladii dhibaatadii jirta intay intay walku qaldayiin meelo badan walku qaldayiin number one assessmentka unasuulkan wayba way walku qaldayiina adeega yacni gargaarka iyo walaaga yacni ma nadaamsanayna horlaan dadkii linka talagali oo beneficiarieska ahaa oo linka talagali adeegaasi sax mandeeraana wayban wayban suufinay nidaam iyo policy dadkaas inay yacni adeega linka talagali deeraan inay degmada maadaama cabashada iyo baahida iyo ogto inay yacni adeegaas deersaan taas wayba waa walbadaan ku qabanay soo marka wayba dareemaase inay yacni maxaa ato magaaladun wayba dadka madiiska taladaan inay walwalba kuwadaan hay-ad manbaahda doonna qaybtaasna wayba waa taasaa ku yaray markii ay curteen roobabkii dayrta sanadkan bishii oktoobar waxay dhaliyeen fatahaado ku rogmaday degmooyin ka mid ah gobolka baay sida bardaale iyo degmada buurhakaba oo boholo ay ku fataheen xaafado ka mid ah degmada buurhakaba gurmadkii socday ayaa degmooyinkaasi wax laga soo gaarsiiyey marka arrintii aan ugu talagalnay degmada buurhakabe muxuu ahaa waxaan hadda aan muxuu ahaa ku wareejin doona iyadana deeqdii aan ugu talagalnay oo ahayd boqol qoys ama shan kun oo dollar oo aniga sanatar ahaan maadaama deegaanka aan ka soo jeedo aan ku daray shan kun oo kale toban kun oo dollar aan odayaasha deegaanka iyo muxuu ahaa aan ku wareejinayno tobankaas kun in maaragtay ilaa laba boqol oo qoys dadka iyagana dhibaatada gaartay maaragtay loogu gurmado balse waxaa soo ifbaxay in dhaqaalihii loogu talagalay in qaarkood la lunsaday halka kuwii kale mas-uuliyiintii xukumaysay diideen in la gaarsiiyo lacagaha dadka xilligay u baahan yihiin sababo la xidhiira lacagta oo tiradii la sheegay in loo soo dhiibay degmada oo kala dhiman halka ay ku baxdayna loo caddayn sida degmada buurhakaba guddoomiyaheedu uu sheegay
lacagtaas walba maka jiraan ana saada meeladagii degmadiina ani mas-uulka dowladiina maamul goboleedka iyo xor dowlad goboleedka hadda asumaxi laadin walmudigan tariiqadayn leen kastaa ee maandawalnaamartiina maarag walli sheega waa ninka degdeg dheegi oo odyaala laha dhiibi shankuwa laha dhiibi shankuwa madi laha dhiibi umuga laha dhiibi walqoraaqan laawalaasili laakiin odyaalkii shanti kullaha dhiibi intii inkoya wa yareen lankaas oo noocaas ee hiblibil arow iyo shan kun doolara meesigreha dhiki shantaasaasi dhiibi waana way araasana madi dadkan dhiibidan tulunku ahana deeri araasanana lay ee gudoomi koran odayaal layna inkoyan odayaal oday gordaas oo deegaankuula kadaladen oo aanka oo hisbigaas iyo wala siin dhiibaya maynari shantunku yaa burakab asiin deerti beesadana tumungahayti shanna ani hareebi wal iskoole ka suugeena ila shan tumarki ibidana tumungaani deerti araasan gurgawan lay sawelan iyo yareen walan ogunma walana yiweereynama ee kugaawari meeli arrintiido saasata haddana way dheegay beesadii walaska gale haddana waynay cali case oo ah guddoomiyaha degmada bardaale ayaa naftiisa waxa uu warbaahinta u sheegay in mas-uuliyiintii ka timid dowladda federaalk soomaaliya ee bardaale keentay dhaqaalihii gurmadka loogu talagalay qaybtii loo qoondeeyey sidii ay warbaahinta u sheegeen waliilahanka talagalay ilaa kun qoos yalahanka talagalay koonfur galbeedan lix boqol qoos waliilanka talagalay berdaala maadaama dhabkayaan ka badanta saddex boqol qoos maylinka talagalay xudur oo dheegdan kolley walaa biya fadheedi dhibaatada ku dheedi buulow dhan haafad oo dhan laku guuri dhibaato ka dheedi wilibayaana buur xakab oo iyoona aragday qiib oo boholaha ka furmaya dhibaatan ku dheedi iyoona ilaa boqol qoos iyoona linka talagalay saddex boqol meele meel boqol qoosa iyo lix boqol oo berdaale ah intaasaa laha ka talagalay xildhibaanadii tegey ay ka yareyd lacagta soo gaartay guddigii gurmadka abaaraha koonfur galbeed soomaaliya weli jare iyoona nimankii madashiraay oo oo shigid muduu hogaamiyay inkastoo sidii hore walaayoon sheegan inagana iyoona walaayo sheenan oo walku dhiman weli hana deeriyay iyoona labaatan shan kun inkastoo muddo hore soddon kun hesheegan lix boqol qoysa walan hayna marka halkii qoys weli inka talagalnay beesa kasta oo koyta ilaa iyo ku dhamaasa konton dollar marka lix boqol qoysa walsiaanan arang walaa isku dhimi marka weli hadda shan boqol qoysa iyo walaa joha jira waadanley barakacayaashu waa dalal jiifa lagu dul dagaalamo iyagana xilli walba waxa ay sheegayaan daruufo nololeed oo ku haysta kaamamka dayacuna u dheeryahay tii ay ugu sii daran tahay marka ay soo wajahaan dhibaatooyin halkii ay gurmad deg deg ah in ay helaan sugayeen ayaa wixii loogu deeqay ay qolo sidii ay yihiin kuwo ka damqanaya ka leexsadaan hay-adaha gargaarka ka shaqeeya soomaaliya ee isugu jira u n k iyo inji-ooyada caalamiga ah ayaa sheegay in malaayiin dollar ay ku bixiyaan daryeelka barakacayaasha iyo arrimaha bani aadamnimada waa kuwan barakacayaasha oo sheegaya in aysan waxaasoo deeq ah arkin hay-ad iyo inji o-na midna sanado wax siin daaye kormeerna ugu iman odan ma haysano gargaaraan hay-ado ku haysano aduna sheegaanu ma haysano dhinaanahano marahaya dhinaan maraha ana kaamantada galhaan si aanan dheeri walinan enka kooy waayo dhibaato ee gordo haysano belin majaro fiimo haysano ilamay degnaa maadaama degnana weligaana qoraal oo hada geeka qancay oo un hadda ama walha ka qaadanay ama meel raayis ama raashin eh ama baca eh ama sheeyaalo oo humad eh una nololaana ku saabsan oo una hadda geefar lama eh aan hadda sheego kor ma jiraan hataa biyi een meel kale baa dadka gashay hataa een intii onya boofaan kadib yaa gadlaayaan magaasa nololii oo ku saabdalaayaan wali oo iyo soo noolaa kadeen su-aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay xaggay si wax ka yihiin iyaase u dooda xuquuqdooda dadka barakacayaasha ah iyadoo horjoogayaasha qaar ka mid ah kaamamka ay qayb ka yihiin mashruuca ku shaqaysiga cabashada barakacayaasha haweenka caruurta iyo waayeelada u badan iyay ka sugayaan gargaar iyo dib u dejin si ay dib ugu helaan noloshoodii hore ee ku tiirsanayd tacabka beeraha iyo dhaqashada xoolaha runtii walaa inka daranayo oo xafiisanaya hadduu noqon aragnimadu waa yacni inii la dhiirigeliya dadkii inay beerasha wax ku tabaan inii la dhiirigeliya dadkii inay xoolaasha wax ku tabaan magaaladu yaal isku raraa noqotay magaaladii dadkii baa- tuulooyinka ay ku tabeen magaalooyinka ku tabeen way aragaasee kaamam ka qorayay tuulooyinkii magaaladu ka yaraarsanay dhan magaashooda yaa bay dhabo la sheegay daba tuul heblaayo tuul heblaayo tuul heblaayo tuul heblaayo wan tuul yaa la leeyay tir yaa leeyay lamaadii qof isqabsadaan kaamka uga shalkooye lama kaama naqdaayan waa hay-addii dadku masaakiinta walaagi lahan talagalay yani yeelo dhuumata ama si qaldan la isticmaala ama si eh, dana khaasa la isticmaala iyana waybo degmadu mas- macnaha maxay tahay inay yani kusii shaqeeya iida gacan qaadan doonto unina waybo waybo arrintaas waybo iida yani kufeejigana waana waybo go-aan adag ku diiri doona tan iyo markii ay curteen roobabka deyrta sanadkan waxa ay sababeen in ay biyihii daadayay ay qaadaan wiil sagaal sano jir ah iyo gabar siddeed iyo toban sano jir ah markii ay la tageen biyo tiro badan oo ka soo rogmaday maayanfuulka baydhabo ay ku heleen boolaha yaaqumaan iyo bukreey oo ceefka bari ee godka kixiga magaalada baydhabo kaalmka ay degan yihiinna ay ku yaalaan kadibna ay ku dhintaan Somaliland nukur dugsi ku koy diibsa dugsi ku koy yee subiyo hamoodi ama dadki walaalisha la jartay boolo baa la saabka hirti iyo miyaa aa ku tabay aysaan koy aadis mundeen koy yee awsat yaari biyogeel aadi imbatay hamoodidi nugdi iyo adiga biyo iskala dhiyan usuuna biyogaa adiga nugdibo biyo iskala dhiyan usuuna adayoona ariitano biyo iskala dhiyangari usuuna dabarshow ku goy sidee bohole ka gali mar alluu dhuranayan waqtigii haleedi lan gegab lan rogawmale usuun ilaahayeelaliindadanka weela ushiisahay
ada markaas xaafada maroog maroogna aan shaga jiray duulka jira maroogna meeqa owlaad ee markuu iisha kindhan shan
shankahayma isi ciyaalkii kuwiinay
gabarta la jartaa kuwiinayte suukiigi
mana jirto hay-ad maamul degmo gobol iyo mas-uuliyiin koonfur galbeed soomaaliya oo ka warqabta ka hadal warkeedaba daay tani waxa ay muujinaysaa in barakacayaashu yihiin kuwo lagu jilaabta cabashadooda oo laga sameeyo dhaqaale adduunka deeqda uu u soo dhiibay lagu dulqaato iyagana loo tuuro hambada ay weliba dhexda ugu sii jiraan horjoogayaalkam barakacayaasha deegaanadii ay ka soo hayaameen magacyadoodii ugu wanqalay kaamamka haddana halkii deegaan inta ay deeqdii loogu talagalay isku qabteen kaamkiiba laba u kala dhigay una kala bixiyey magacii deegaanka oo koow iyo laba loogu magac daray waa dhibanayaal dharaar iyo habeen dhawaqooda laga dhigtay marin dhaqaale iyaguna lagu sasabo in yaroo baco bustayaal jirigaamo iyo maacuun ah wax kalena u dheerayn ayse u dhaami lahayd in ay ka dhex baxaan oo dhulkooda aaminaan qotaan xoolahooda dhaqdaan dhabdhahaan caradooda way dhuroobi lahaayeen